dhakhaatiirta ka howlgala degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa hooyooyinka uurka leh ee ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada ugu baaqay inaysan isticmaalin dawooyinka uuna dhakhtarku u qorin sababo la xiriira badqabka caafimaadka hooyada iyo ubadka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhoobley oo ka hadlaya saameynta caafimaad ee ay hooyada uurka lihi ka dhaxli karto dawooyinka uuna dhakhtarku u qorin magacayga waa eebla xarunta waa bosnia m c h waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta m c h ka bosnia daawo kasta laskama siin karo qofka uurka leh qofkan waxa la siinayo waa daawo daawadaasna waxay u baahan tahay taxadir dheeraad ah marka hooyooyinkeena soomaaliya waxaan ku wacyigelin lahaa xarunteena ama magaaladeena sida degmadeena dhobley waxaan waxaa joogto xarumo badan oo caafimaad waxaan kula talin lahaa inay caafimaad ka tagaan goobaha m c h kada isbitaalkeena weyn ay tagaan waayo daawooyinka halis weyn ayay u keenaysaa ee la xirata goobaha caafimaadka yaa la rabaa magacaygu waa sayid cawil ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada dhoble daawooyinka la isticmaalayo aan dhakhtar kuu qorin haweenka uurka leh iyo dadka kaleba ama haweenan uur leh ha noqdo ama qof ragaba ha noqdo dhammaan waa dhibaato haweenka uurka leh hadda ay weydiisana way kasii xag jiraan sababtoo ayaga xaalad kalaba dheer oo xaalada kala dheer in qofku dhex nool yahay dabcan soomaalida arrintaas aad bay uga badan tahay qofka isagoo oo sidaan hore u sheegayba gabadho ayadaan uur lahayn ama qof ragaba sidaan uur lahayn isagoo aan qof raga ahba intaba waxay iska qaataan daawo hebla iisoo qaba iyo dawaasaan raba iyo xanuunkaas ahaya oo dabacadda isticmaalaan soomaalidu aad ugu badan simbali waxaa ku filan iska jooji waxaa dhakhtarka een dhakhtar uusan ku qorin ha qaadan maadaamaad urri tahayna waad uga sii daciifsan tahay ama waad uga tabaryar tahay qofka kale ha isticmaalin daawo aan dhakhtar kuu qorin dhakhtar weliba aad ku qanacsan tahay